soo dhowaada halkani waa fikradaha xalliye bodhkast toddobaadla ah oo ka baxda meel kasta oo laga dhegaysto baahinta bodhkast waxaan toddobaad kasta halkan ku soo bandhigaa oo aan ku falanqeeyaa mawduucyo la xidhiira nolosha maalinlaha ah ee ragga iyadoo ujeeddadu tahay inay ka helaan kobcitaan baraarujin wacyigelin iyo waxbarasho waxaad bodhkastigeenna ka dhegaysan kartaa spotify itunes google bodcast iyo meeshii aad ka hesho bodhkastiyadaada soo dhowaada dhammaantiin ka hor inta aynan u gudagelin mawduuca toddobaadkan waxaan kaa codsanayaa adoo mahadsan inaad koobkaaga shaaha soo qaadato iyo foonkaaga aad dagaha gashato kadibna aad meel fadhiisato ama haddii aad socoto aad socoto haddii aad shaaha karinayso shaahaaga karsato haddii aad hawl qabanaysana hawshaada aad iska qabato laakiin dhagaha ay bodhkastigani kuugu jirto mawduucan waa mawduuc aad u xasaasiya badanaana dadku ka xishoodaan inay baraha bulshada uga hadlaan laakiin isbuucii la soo dhaafay waxaan ku soo bandhigay tiktokayga oo aan laif galay kadibna wuxuu dhaliyey dood aad u badan markaas kadib waxaan go'aansaday in mawduucani u qalmo in laga sameeyo xalqad dhan oo bodhkastigayga ka mida aan ku bilaabo weli ma isweyddiisaa maxaa gabdho badan ka hor taagan inay guursadaan maxay u guursan la'yihiin muxuu guurku ugu shaqayn la'yahay halkay ku maqan yihiin nimankii iyaga guursan lahaa mase u qalmaan in la guursado marka ay imaato guurka ama in gabadhi ay ka tagto shukaansi oo ay u gasho guur oo micnaha nolosheeda ay gaarto maxaa la dhihi jiray derajada ah inay xaas noqoto soomaali ahaan haddaan nahay waa derajo aad u weyn gabar kasta oo hadda i dhegaysanaysana ay rajayn lahayd mar uun in la guursado ama nin uun uu ku dhaho xaaskaygaa tahay laakiin sannadihii ugu dambeeyey xaaladdu sidaa way ka duwanayd marka ay imaato raggana dumar badani ma dhegaystaan fikirkooda laakiin badanaa waxaan aragnaa uun dumar ka hadlayaa ninku wuxuu jecel yahay ninku wuxuu necab yahay ku xisaabtan waa dumar waxayna gabar kale u sheegaysaa ninku wuxuu necab yahay taasoo aan dhihi karo inay tahay khalad waayo ninka keliya wuxuu ka warrami karaa ninku wuxuu rabo wuxuu necab yahay wuxuu diidayo iyo wuxuu yeelaya intaba markaa imaato guurka iyo markaa imaato xidhiirka labadaba horta aan isla fahanno waxaa mas-uul ka ah oo gacanta ku haya ragga cidda la guursanayo iyo cidda jacayl lala jilayo iyo cidda la shukaansanayo waxaa go'aansada ninka ragga ah sida caadiga ah ee ay adduunyadu u samaysan tahay keliyana ma aha qowmiyaddeenna ee waa inalala qabaa oo qowmiyado badan ragga ayaa go'aansada cidda la guursanayo naagta uu shukaansanayo naagta jacayl lala jilayo iyo tan aan lala jilayn intaba waxaad arkaysaa badanaana bulshadeenna hadda u badan gabdha ku dhahaya aniga jacaylkayga waxaan isla soconnaa shan sano laakiin ilaa hadda waan is-shukaansanaynaa dadka qaar waxaa jira toddoba sano iyo ka badan isla socda welina aysan wax guur la dhaho u dhowayn tusaalaan ku siinayaa gabadh waxaa jirtay aan isnaqaannay toddoba sano ka hor niman bay shukaansanaysay waxay ku jirtaa shukaansi haddana shukaansi haddana shukaansi wax u kala socda ma jiraan oo aan ka ahayn ninkan shukaanso ninkan ka tag waxaa laga yaabaa hal sano inay shukaansato intaasoo nin nin kastana ay ku dhahdo waxaan ka waayey aniga sidii aan ka rabay ama ah ninkaas wax saasa meesha kuma hayo ama adiga waxyaaba noocaasa oo badanaa aan ahayn wax maaragtay macno saasa u samaynaya laakiin iyada dhinaceeda u aragto inay wax weyn yihiin waxaana laga yaabaa adiga hadda i dhegaysanaya inaad taqaanid gabdho badan oo xiriir lee ku jiro xasuuso sidii aan qaybta hore ku sheegay cidda la guursanayo iyo cidda xiriir lala gelayo waxaa go'aansada ragga naagtii ninka raggaa uu go'aansado inuu guursado oo uu u arko inay u qalanto inuu xaas ka dhigto uunbuu xaas ka dhiganayaa xariifaddii kale shukaansiga xidhiirka jacaylka sheekada iyo wixii af soomaaliya aa iskugu imaanayaanno waa fahantaa umalena marka xalqaddan waxaan rabaa inaan idinku fahansiiyo ragga inta nooce ay u kala qaadeen dumarka iyo waxa naaga badan ay u la'yihiin nin guursada oo ilaa hadda ay guriga hooyadood u joogaan ama laga yaababa gabadhii iyadoon weli la guursanin inay soddon soddon iyo labo labaatan iyo siddeed ay jirto welina ay ku leedahay nin ii qalma maan arkin arrintan daraasad aad u dheer baan ku sameeyey dabagal badan baan ku sameeyey wakhti badanna wuu igaga baxay inaan ogaado waxyaabaha saamaynaya waxa ay gabdho badan ugu daahsan yihiin suuqa shukaansiga oo ay u geli la'yihiin guurka ama xilliga marwannimada qodobka koowaad waa waxa la dhaho high expectations high expectations waxaan ula jeedaa filashooyin aad u badan maxaa ka mid a filashooyinka aadka u badan qoftaa waxay ku leedahay waxaan rabaa nin lacag leh oo aan naag qabin oo da'diisu u dhaxayso labaatan ilaa soddon wax carruura horay bannaanka ugu soo dhalin haye n maxaa la dhihi jiray micnaha waxaa ka wadaa aan naag kale soo guursanin oo ciyaalo lahayn aniga ii gooniya n maxaa la dhihi jiray wax allaale wixii aan rabo isiin kara marka imaato adduunyo iyo naf uhur iyo wax kasta abaay abaay okey haye marka aniga intii nin noocaasa laga helayo waan iska joogayaa maxaa waan u qalmaa boqorad baan ahay bay ku leedahay yino waxaan aad uga xumaadaa in gabdho badan la marin habaabiyey oo god lagu riday oo waxa ay filanayaan iyo waxa suuqa dhinaca ragga ka jira ay kala labo yihiin ama ay kala yihiin kaaf iyo kala dheeri waxaa laga yaabaa inaad isweyddiiso halkuu ku nool yahay nin soomaaliya labaatan iyo shan ilaa soddon jira lacag badan haysta naag aan weli guursanin hal naag bas inuu guursado raba oo iyada ah markaad iyada weyddiiso haddii aad ninkaa hesho maxaad siinaysaa oo qiimo ah ama vaaliyu ah oo aad miiska soo saaraysaa maadaama ninka noocaasa uu jiro waxay ku leedahay maxaa ani waa qurux badanahe ani naag oo ma aragtay waxaan ahay kala kacsan ah lagu leeyahano qoftaan waa aragtaa kiimikase iskugu waday ay iskaga saartay maxaa la dhihi jiray nasliga qoftaana siday kiimika iskugu waday ay nasliga iskaga saartaa baaba waxayna ku leedahay nin lacag laan rabaa wax ay soo kordhinaysana ma jirto xataa hooyo fiican ma noqon karto naagta noocaasa waxaan ka hadlayaa waxaana waa wax baaris aan ku sameeyey anigu aan soo arkay waxayna ku leedahay ninka hadduusan noocaas ahayn aniga maxaa guriga hooyaday iyo aabbahay beriismaan ka waaye no problem qoftoo kalaa waxay ku leedahay iyaduna aniga waxaan rabaa nin dheer oo cad oo maxaa la dhihi jiray gar leh oo jiim qaaday oo maxaa la dhahaa ii sheeg nin fiit ah micnaha jiimka markay imaato jiimka maalin kasta aadaya shaqaysta lacag leh laakiin ninku waa inuu cad yahay waa inuu quruxsan yahay qoftii iyadii baad fiirinaysaa waa naag madow mana ka dhigayo madowgu inuu yahay kalar xun laakiin waa naag madow gaaban buuran oo maxaa la dhihi jiray weligeed aan jiim iyo wax u dhowtoonna teginoo ofaweyda oo maxaa la dhihi jiray culays badan saaran yahay jirkeeda wax ay qabataa aysan jirin ilaahaan kugu dhaarshay adigu xataa hadda bal fiiri nin noocaasa naag noocaasa ma guursanayaa waa maya marka maxaa kuu cad expectationka ay qabto iyo waxa suuqa yaalla way kala duwan yihiin waayo nin lacag leh oo olredy marka uu ninkan lacag leeyahay wuxuu haystaa options doorashooyin buu haystaa naag allaale naagtuu rabuu guursan karaa muxuu adigoo buuran oo maxaa la dhihi jiray calool weyn oo aan jiim aadin oo aan maxaa la dhihi jiray ii sheeg aan ishagaajin oo aan shaqaysanin uu kaa soo doonayaa ii sheeg waa waxbaddee wuu arkaa inaad dhacaysa ninkaasi yandhastaan xataa haddaad tahay naag qurux badan qurux keliya kuguma filna inaad nin ku hesho haddaan kuu sheegayaa haddaad dhegaysanayso hadda waxaan kuu sheegayaa qurux keliya kuguma filna inaad nin ku hesho waayo ninku wuxuu rabaa naag maskixiyan u dhisi karta naag caawin karta naag garab istaagi karta naag caafimaad qabta naag iyadaba qarka u saaran inay sonkor ku dhacdo baa waxay ku leedahay aniga waxaan rabaa nin jiim aaday bal ka warran adiga naftaada adigu ma u qalantaa nin jiim aaday markaad weyddiiso waxay ku leedahay maxaan ugu qalmi waaye waa indhacaddays caadiya indhahaan iska tuuraynaa indhahaan f- iska gelinaynaa maxaa la dhihi jiray eh, ii sheeg eh, fargeeto marka aad runta ku qanacdo baad waxaad fahmi kartaa waxa aad rabto iyo cidda ku rabta weliba waa inaad fahanto cidda ku rabta siiba waxaan rabaa ragga inay dhegaystaan oo waxyaabo badan oo aan laga hadlin oo ragga laga xaaraantimeeyey aan inta uga hadlo iyaguna ay dhegaystaan wax badan ka faa'iidaan soo olredi waan garanayaa suuqayga iyo cidday dhegaysanaysaa laakiin ilaahan kugu dhaarshee bal waxaad fiirisaa qoftan ma rabto inay ogaato cidda rabta iyada ee waxay rabtaa inay kuu sheegto waxa ay iyadu rabto una fiirso gabadh kasta waxay kuu sheegaysaa waxa ay iyada rabto laakiin su'aasha aysan isweydiin waxaa waaye waxa aad adigu rabto qofka aad rabto adiga ma ku rabaa qofka adigu aad rabto ee maxaa la dhihi jiray ii sheeg een, ah, een, aad dhahayso qofku waa inuu sidan u ekaadaa intaas haystaa adigu maxaad value ah oo qiimo ah noloshiisa aad ku kordhinaysaa markaad intaa weydiisana gabadh kasta way xanaaqaysaa waxay ku leedahay ah ah ah waan helaynaa maxaa calafkeennaa weli dhimane gruubkaas waa high expectation halkaasay taagan yihiin iyaga waxa aysan iyagu ahayn bay rabaan inay helaan oo aysan xaq u lahayn haddaad ku dhahdo maxaad ku mutaysatay inaad hesho nin lacag haysta kaagama jawaabayso ama way xanaaqaysaa ama waxaa iska dhigaysaa inaad gabdhaha caynayso xoglada gabdhaha cayda ka dhaaf gabdhaha maxaa la dhihi jira hala doodin gabdhaha afka ha ku soo celinin indhasta way ku balogaraynaysaa waxay rabtaa inay kaa dhaadhiciso inay u qalanto umana qalanto adiga xataa hadda i dhegaysanaya qof dumara haddaad tahay bal waxaad ii sheegtaa sababta aad ugu qalanto nin adigu waxaa tahay standardka aad tahay nin ka sarreeya sababta aad ugu qalanto ii sheeg adduunyadu way isbeddeshay waxaa jira bara bulshe waxaa jira maxaa la dhihi jiray meelo lagu xiriiro waxaa jira meelo wax laga daawado waxaa jira meelo wax laga dhegaysto bal adigu waxaad ii sheegtaa weliba ebisodekan waxaan furayaa qaybta messajka fariin codad baad ii reebi kartaa bal adigu waxaad ii sheegtaa waxa aad ugu qalanto nin kaa sarreeya oo aan standardkaaga ahayn nin adiga kaa sarreeya oo adiga aadan u qalmin haddii aad rabto ninka aad raadinayso olredi wuxuu haystaa options life kaluu haystaa naag allaale naagta uu rabo buu guursan karaa soo jaanis ama jiro inuu ninkaasi u soo laabto naagta buuran ee aan jiimka aadin ee aan shaqaysanin ee maxaa la dhihi jiray caqligeeda xataa uusan fuulka ahayne maxaa la dhihi jiray iska caqli carruurka ah isagoo helaya naag shaqaysata isaga taageeraysa isaga garab istaagaysa caqligeedu fresh yahay oo maskaxdeedu maxaa la dhihi jiray ay furan tahay kuma imaanaya adiga beenta ma aha inaad iskhiyaanto oo aad adigu iskugu sheekayso waxaan arki jirnay been loogu sheekeeyo qof kale ama maxaa la dhihi jiray ii sheeg een, qof adiga kaa baxsan ama ah, you know, dad kale laakiin standardka aan marayno hadda oo gabdhaheenna ay marayaan beenta iyagiibaa iskugu sheekaynaya iyadii markay been iskugu sheekaysana way iskhiyaantay laakiin isma oga nin adiga kaa standard sarreeya uma qalantid ninka dhallinyarada ah ee aad isku leefalka tihiin baa adiga kula jaanqaadi kara kuna guursan kara maxaa dhacaysa marka kuwiina ma rabaan kuwiina ma rabaan waxaa jirta akhyaar kale oo dumara oo iyagana la dhaho calafkeennaan sugaynaa calafkeenna aan sugaynaa haye ama waxay ku leedahay wallaahi nin fiicanba ma jiro sannadkan laakiin adigu inta aadan raadinin nin fiican adigu ma isweydiisay inaad tahay qof fiican si aad u hesho aad u soo jiidato qofka fiican laakiin adigu waad og tahay naftaada hoosteeda ama gudaheeda waad og tahay inaadan ahayn qof fiican dadkana waxaad weydiinaysaa qof fiican taas micnaheedu ma helaysid waay way caddahay qof kasta wuxuu soo jiitaa oo noloshiisa ku soo daraa ama noloshiisa qayb ka noqda qofka uu isagu yahay way caddahay haddii aad maxaa la dhihi jiray tahay tusaale ahaan aad tahay nin hagaajiya taayirada akhyaartaadu waxay noqonayaan kuwa taayirada hagaajiya waayo meesha aad ka shaqayso waa meel taayirada lagu hagaajiyo kuwa aad saaxiibada noqonaysaanna waa kuwa taayirada hagaajiya way caddahay haddii aad tahay naag buuran oo maxaa la dhihi jiray iscaddaysa oo meel fadhida oo waxba aan qabanin oo nin inay shukaansata ma ahane shaqo kale aan haynin waxaad helaysaa nin isaguna sidaasoo kale ah oo naag inuu shukaansado maahane camal kale uusan ka dhicin meel aan aadin aan shaqaynin jiim xataa aan aadin calool leh maxaa la dhihi jiray waxa aad leedahoo dhan buu leeyahay qodobka koowaad ee aan hadda maxaa la dhihi jiray anigu arkay waa expectations high expectations high expectations ma dhacayso ma helaysid ninkaas aad sheegayso so number one qodobkaasa wuxuu kaa hortaagan yahay maxaa la dhihi jiray filashooyinkan badan ee aad qabto ee aad ka qabto ninka aad rabto ee adigu aadan isweydiinaynin maxaa la dhihi jiray ii sheeg een ee adigu aadan isweydiinayn naftaada qofka aad tahay waxa aad tahay adoo run isku sheegaya adoo run isku sheegaya isqiimey adigu adigu isqiimey adigoo run isku sheegaya boqolkiiba boqol meeqaad isku qiimayn lahayd marka aad fiiriso ninka aad adigu rabto muxuu rabaa ninkan adigu aad raadinaysaa muxuu rabaa ninkaasise ma leeyahay doorashooyin ama obshanno isaga u bannaan noloshiisa su'aashaas haddaan ka jawaabo waa haa nin caafimaad qaba dheer cad maxaa la dhihi jiray dhisan feerihiisu ay wen yihiin yes obshan buu leeyahay shaqaysta oo lacag sii leh haddana macquulnimada ah xataa inuusan naagtii koowaad lahayn aad bay u yar tahay ninkaas wuxuu raadinayaa ama naagtii labaad ama naagtii saddexaad soo gabdha waxaad isweydiisaan ninka anigu aan rabo muxuu rabaa si aan u helo ninka aan rabo laakiin gabdhuhu waxay isweydiiyaan keliya anigu maxaan rabaa yes wa- waa la gartay adigu waxaad rabtid bat waa kuma ninka sidaas kugu raba ninka sidaa kuugu qaadanaya fuul baakajkaas maxaa la dhihi jiray caloosha leh ee maxaa la dhihi jiray jiim aan aadin ee aan shaqaysanine xanta iyo ayuutada halkaa la fadhida yaa waaya ninka kugu qaadanaya maxaad ku kordhinaysaa noloshiisa waa inaad taa isweydiisaa akhyaarta labaad haddii aan u soo noqdo waa akhyaar la dhaho calafkeennaan sugaynaa wax ay qabanayso ma jirto nin baa laga yaabaa inuu ku soo aado oo uu shukaansado oo uu la hadlo akhyaartii kale ina soo hoosgelayaan la soco okey ee aan qaybta hore uga soo hadalnay ee maxaa la dhihi jiray filashooyinka badan calafkeeda ay sugaysaa guriga hooyadeed ba iska joogtaa halkaasay iska ba- maxaa la dhihi jiray iska farfadhidaa oo ay iska maxaa la dhihi jiray ama iskuul bay aaddaa ama jaamacad bay aaddaa waxay samaysaba meeshaasay iska joogtaa qoftaasi xariif baa shukaansanaya mid kalaa shukaansanaya mid kalaa shukaansanaya mid kalaa shukaansanaya waxba siiriyasa ma aha macnaha siiriyas uma aha in la guursado waxaa laga yaabaa inuu ku soo aado nin fiicanba oo ilaahay indhaha u soo qabtay ninkaa fiican ah laakiin waxay ku leedahay ah ninkan ah ninkan ninkan waxaa waaye ma aha nin oo aniga aan jeclaan lahaa haye ninkii sidii buu ku tegey haye ilaa hadda qoftaas calafkeeday meel u fadhidaa oo ay sugaysaa calafkan kuu sheegayaa irsaaqaddu waa calaf ilaahay kuu qoray laakiin haddii aanan saaka bixin ama berri aanan bixin ama caawa aanan bixin oo aan shaqo tegin ilaahan kugu dhaarshay ma helayaa risiq waa maya waan dhihi karnaa ilaahay baa irsaaqadda inoo qoray waa calaf ilaahay inoo qoray calafkeennaan sugaynaa nin kastana wuu seexan karaa muxuu qof kasta la ordayaa muxuu qof kasta afarta subaxnimo u kacayaa muxuu qof kasta maxaa la dhihi jiray saddexda subaxnimo u kacayaa waa inuu maalinka dhammaadkiisa calafkii ilaahay u qoray soo shaqaysto laakiin ilaahay muxuu ku dhahay calafka waan kuu qoray risiqaaga waan kuu qoray meel buu kuu yaallaa laakiin raadi risiqaaga u kac fadhiga ka kac maxaa la dhihi jiray gargaraac albaabada si ilaahayna kuugu furo irsaaqadaadina ay uga soo dhex baxdo laakiin gabdhahan waxayba taagan yihiin calafkeennaan sugaynaa calafkeennaa weliya marka aad hoos u fiirisana uma shaqaynayso oo uma maxaa la dhihi jiray rafaadayso sidii ay ku heli lahayd nin ay iyadu rabto isaguna raba weliba sidii ay u raadin lahayd nin iyada raba waayo waxa ugu muhiimsan waxaa waaye naag markaa tahay waa inaad hesho nin adiga ku raba ninka adigu aad rabto ee adigu aad raadinayso available ma aha lama heli karo laakiin abbaaba waxaas dhammaba la isku daalinayano abbow aniga calafkaygaan sugaayaa calafkaygaa weli dhiman yees calafkaagu wuu dhiman yahay laakiin saddexdii nin ee kuugu dambaysay markay dhammaantood guurkaa la hadleen shukaansiyadaadii ugu dambeeyey waxaad ku dhahday ah waxba iskuma haysid ama waxaa laga yaabaa in inta ninkaa fiican ee waxaa ay rabtay uu ku soo aaday ay niyaddeeda iska dhahday haddaad bakan heshay oo ninkani ku rabo ay nimanka fiican oo kalaa jira maxaa kugu dhaca adiga si camaleeti nin isaga ka sii fiican baa jira marka ninkaa isaga ka fiican isagaa albaabka ku soo gargaraacaya waana been guurka ama maxaa la dhihi jiray een, inaad guursato nin haddaad tahayna aday mas-uul kaa saaran tahay naag haddaad tahayna aday mas-uuliyad kaa saaran tahay laakiin wakhti kasta waxaa waaye ninaa shukaansataa qoftaa ninay la socotaa xiriir lagama waayo jacayl lagama waayo nin outing geynaya lagama waayo laakiin dhammaan nimankaas hal nin oo maxaa la dhihi jiray ii sheeg een, ka raba ma jirto waayo uma shaqaysanaysid waayo ma raadinaysid ninka adiga ku raba ninka adiga ku raba ma raadinaysid ee waxaad raadinaysaa nin aad adigu rabto ninka aad adigu rabto welibana uma shaqaynaysid oo wax dadaala uma suubinaysid ee waxaad iska taagan tahay aniga waxaan rabaa ninka aan rabo ninka aad rabto gacmaha kuma samaysanaysid ninka aad rabto waa qof nool sidaadoo kale caqli leh meeshuu rabo oo isagu wax ka helayo dantiisa iyo waxyaabaha uu rabo buu aadayaa soo waa inaad u shaqayso fadhiga uga kacdo oo maxaa la dhihi jiray aad u shaqaysato soo gruubkan iyaga ma rabaan wax enerjiya inay ku bixiyaan sidii loo guursan lahaa sidii mustaqbal ay u samaysan lahaayeen ee keliya waxay kugu sheekaynaysaa abbaabba calafka aa dhiman akhyaar kale aa jira oo aniga aan u bixiyey isii isaar maxaan ka wadaa isii isaar waxaan ugu bixiyey gruubkan shukaansiga adduunkaa la wadaa in ka badan afar nin baa la wadaa in ka badan shan nin baa la wadaa waa la shukaansadaa awtin baa nayntiga la aadaa oo bannaankaa lagu maqan yahay waa la xariiftamayaa ninkanaa lacag la weydiinayaa kanaa taleefon laga qaadayaa intii aysan guursaninba nimankii oo dhan iyadaa eber ka dhigtay nimankii oo dhan iyadaa eber uga dhigtay sidee eber uga dhigtay ninkii ay shukaansato qasab waxa ah inuu lacag siiyo nin markuu lacag ku siiyana muxuu kaa sugayaa isii isaar waad u kala kicinaysaa markaad u kala kiciso taasi micnaheedu waxaa waaye ninkaas waa ku kala baxaysiin markaa ku kala baxdaan xariif kalaa isbaranaysaan xariifkii kalaa qofkii maxaa la dhihi jira shukaansanaayo lacagaa weydiinaysaa lacag markaa weydiiso isagana muxuu rabaa isii isaar isii sisinta aa lagu leeyahay abbaabba lacag firii nin ku bixiya ma jirto yaan la isku ciyaarin nin firii lacag ku bixiya ma jirto nin kasta muxuu rabaa isii isaar marka waa inaan isla fahanno gabdho badan marka aan isku aruurino dhammaan qodobada aan idiin soo sheegay gabdho badan iyagaa waxay iska hortaagan yihiin suuqa guurka waxayna iskaga hortaagan yihiin dhammaan qodobada aan soo sheegnay nin raga haddaad tahay talada aan ku siinayo inta aanan ka bixin xalqaddan waxaa waaye abbaabba shaqayso ilaahay caabud lacag sameey maxaa la dhihi jiray maalinka ugu dambaysana markaad kistaada isku aruursato naag fiican oo keliina oo adiga kuu qalanta oo macquul gala waad helaysaa ha isku daalinin wakhti ha iskaga luminin shukaansiga wakhti ha iskaga luminin naag aadan qabin inaad lacag siiso wakhti ha iskaga luminin maxaa la dhihi jiray inaad outing geyso naag wakhti ha iskaga luminin inaad maxaa la dhihi jiray aad aad shukaansi afta shukaansi afta shukaansi aad samayso mar kasta dumarkani waxay raadinayaan nin qiimo leh markaad qiimo yeelato oo aad shaqaysato oo aad xariif tahay oo aad isdhisto jiimka aaddo jiimka caafimaadkaaga u aad jiimka caafimaadkaaga u aad naag ha u aadin anigu marnaba ma taageersani fikradda ah in jiimka loo aado naagaha jiimka adigu u aad caafimaadkaaga adigu isdhis adigu fiit iska dhig adigu shaqayso naftaada u shaqayso adigu naftaada lacag u samay markay intaasi dhacdo maxaad helaysaa naag qiimahaas le baad helaysaa laakiin lacag baad soo shaqaysatay waad isdhistay keliin baad iska dhigtay naag calool weynoo meel iska fadhida ma rabtid okay marka waxaan idinkula talinayaa dhallinyaro joojiya naagahan aad guurka ka hor lacagta siinaysaan qarashkaa idinku isku dhisa idinku bisnisya ku furta idinku ganacsi ku furta anigu ma sameeyo wax la dhaho dhiirigelin waxaan sameeyaa keliya riyaalitiga ama runtaan idiin sheegaya soo intii aad ku kici lahayd dhiirigelin beena waxaad ku kacdaa runta saxda ah si aad u fahantid noloshaada meesha aad taagan tahay waan dareemayaa xilli adag baa laga yaabaa inaad maraysid waan dareemayaa dhaqaal ahaan waxaa laga yaabaa inaadan weli dhismin laakiin abbaabba fadhiga ka kac fadhiga ka kac shaqayso shaqadayaan laga faanin maxaa la dhihi jiray ii sheeg meel allaale meeshii aad ka heli karto shilin adigu aad shaqaysatay oo xalaala gal soo shaqayso soo qaraabo maalin allaale maalinka maxaa la dhihi jiray aad xaaladaada si fiican adigu nafsad ahaan aad u saxdo anaa kuu ballan qaaday naag adiga kuu qalanta oo diyaarsan baad helaysaa naagahan meelahan ka qaylqaylinaya uma baahnid xarifadda hadda kaaga tagtay lacag la'aan baa tahay uma baahnid haddaan kuu sheegayaa naagna ma rabto nin inay la xasol garayso oo ay ziro kala soo bilowdo naag kasta waxay rabtaa inay hesho ninka toob jooga ninka markuu toob uu istaago oo meesha ugu sarraysa noloshiisa uu tagana muxuu u baahan yahay naag meesha ugu sarraysa nolosheeda ka taagan haddaan kuu sheegaya waad ku mahadsan tahay dhegaysigaaga xalqaddan haddii aad ku cusub tahay oo aad hadda ku soo biirtay dhegaystayaasheenna toddobaadkan fadlan dib u laabo dhegayso xalqadihii ka horreeyey kuwan waxaad sidoo kale samayn kartaa falow ama sabskribe ama like baad noo saari kartaa si aad ula sheergarayso asxaabtaada ama aad u furato notificationka mar kasta oo ebisode soo galo ama xalqad cusub ay soo gasho waad nala socon kartaa waad ku mahadsan tahay dhegaysigaaga inta aynu ku kulmayno mid la mida xalqaddan waa cabdisamed xalliye oo idinkaga tegaya sidaas iyo ammaano allah